asalaamu calaykum ugu horeyn waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan bahda warbaahinta danan iyo horwadeenadeeda intaa kadib waxaan doonayaa inaan ka hadlo dulmiga iyo gardarrada caddaanka ee ka taagan maamulka jubbaland qaabku uu wax u xulayo deegaanada iyo degmooyinka xildhibaanada ku saabsan ayaan aada u dhaliilsannahay waana cambaareynanaa waxaynu ku salaysantahay cadaalad darro
waa gartay marka cadaalad darradaasi waa maxay soomaaliya cadaalad darruun baa la sheeg sheegaya bal haddaad hore u gasho
runtii cadaalad darrada way iska jirtaa wax muuqda iyo waxaa muuqan baa jira kooxo iska danleyana waa jirtaa oo ummadda marya habaadiso xaqooda macnaha rabto inay duunsiiso laakiin annaga hadda dulmiga aan tilmaamayno waxaway deegaanada aan degno iyo degmooyinka ayaan rabnaa in xaqa aan ku leenahay nalaga siiyo maa in annaga xaq dadku leeyahay ama xadgudub kalena ma rabno xaq umad leedahayna ma qaadanayno xaqeenana ma ka tegayno qaabka wax loo wadana waa qaab dulmiga ku saraysan oo la rabo in wax lagu dhaco taasna waxaa daliil u ah markii la diiday in qaabka habqaabsiga soomaalida ee four pointy five-ka ama shanta beelood ay diideen maamulka jubbaland taasoo ku cad inay xadgudub iyo xaqdarro iyo dulmi iyo dad deegaanada degan inay dulmiyaan xuquuqdoodana ay duusiyaan ay rabaan midaas ay ku salaysan tahay marka ma aqbalayno waa in arrinta loo wareejiyaa habkii soomaalida wax ku wada qaybsanaysa ee shanta beelood ah amaba loo sugaa inta deegaanadaas nabad ay ka naqanayaan oo dadka ay wax doortaan qofka ayaga mas-uul ka noqon doono in ay doortaan waa in la gaarsiiya haddii kale ma aqbalayno qaabka degmooyinka xaqdarada iyo duusiinta ku salaysan ee ka jirta hadda maamulka jubbaland waayahay ogaas axmed deeyow marka waxyaabaha kabeel ahaan dhinaciino aad hadda aad dhaliilsan tihiin oo aad doonayseen in la idiin sameeyo maxaa ka mid a maxaa la idiin diidan yahay iyo deegaanadiinaba
horta tusaale markaan hadda kuu sheego waxaa ka mid a degmooyinka jirib jamaamo oo kale kismaayo oo kale meelo badan beesha degtaa biimaal gartay marka jirib oo kale waxaa la yidhi waxba kuma lahan beesha biimaal waa xaqdarada ugu weyn waxaan micnaha xataa qaabkay wax u qeybiyaan waa a e b e c ama ba ta ja kow laba saddexa loo qaataa marka kow laba saddexdii yaa waxay noqotay macala saddex xataa waxba inna loo diido jamaamadii deegaan ahaan oy beesha caanka ku heen gebi ahaanba idan in loo diido layidhahda xaaq baa laga siinayaa marka sidaas darteed waxaan farayaa xubnaha beesha u matala ee hadda ku jira sida suldaan aadan iyo ugaas faarax in ay ka soo baxaan banaankana ka istaagaan beel ahaan ayna dib u soo noqdaan si ay beesha wada tashi iyo go-aan kale ay u gaarto taas ayaan faraynaa beesha caalamka iyo wadamada deriska igad midooda africa qaramada midoobay iyo dhammaan waxaan faraynaa xaqdarada iyo cadaaladdarada meesha ka jirto mid ay beesha aqbali karta ma ahan mid beesha keligeed hadda xaqeeda la duusiinayn maa beelo fara badan oo deegaanka degana xuquuqdooda ayaa la duusiyey mana aqbali doono mana aqbalayn haddii laa idhaahdo beesha caalamkana ha ogaato maamulka jubbaland ha ogaado xubnaha beesha biimaal meesha ugu jirana waa inay dibadda uga soo baxaan laga bilaabo saacadan si ay beesha wadatashi isugu laabato waayahay marka go-aankan kabeel ahaan ma dhinaciina unbaa hadda eeda tirsanaya mase beelo kaloo arrintan idinla qabana waa jiraan beelo badan baa jira beelo badan baa jira oo xuquuqdooda aada loogu tuntay maalmaha soo socdana way soo bixi doonaan ee saacadaha soo socda maamulka hadda qaabkay wax ku saleeyeenna hadday ku fara adeegaan oo arrintaas ku socdaanna ma ahan mid shaqeyn doonta ama maamul shaqeeya meeshaas kama soo bixi doono dulmi iyo dhibaatooyin iyo dagaallo kaloo sokeeyo in ay faraha lala galo ayaa suuragal noqon doonta taasna waa laga soo daaray ma ahan in loo horseedo bulshada soomaaliyeed waa in nabad lagu wada noolaadaa oo si saameaqaana wax loo wada qaybsadaa waana maamulka jubba marka madaxdoodii arrintan ma kala hadasheen
waa la xiriirnay waa u sheegnay haddii dhaga wax golaalo qoraalana waa u dirnay hadday wax maqlayaan oo macnaha rabaan inay xuquuqda dadka leeyahay ay maqlaan ay soo dhaweeyaan waa u dirnay qoraalaan u dirnay cod ahaana waa ugu sheegnay haddana kama dambaysa caawadan waxaan u sheegnay xubnihii meesha loogu diray iyo wasiirada aan ku lahayn iyo odayaasha meesha joogay oo wakiilka nooga ahaa aan berigiiba u dirsanay inay dibadda ka istaagaan kana baxaan shirka waayahay ogaas aad baad u mahadsan tahay